بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii fadl lislaam sheekh maxamed abdulwahaab uu lahaa inagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalex al sheekh wuxuu yihi sheekhu wa qowli illaahi tacaala iyo alla qowlkiisii uu yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina maantaan diinkiina idin dhammaystiray oo nicmadaydii dushiina ku dhammaystiray diinkiina islaamkiina aan inkaga raali noqday diin ahaan islaamkiina aan inkaga raali noqday diin ahaan marka sheekha shaarixa wuxuu leeyahay alla aayaddan wuxuu ku caddeeyey inuu diinkii noo dhammaystiray oo nicmadii noo dhammaystiray uu islaamkiina diin ahaan nooga raali noqday diinka dhammaystirkiisu waa in diinkaanu uu yahay caqiida ahaan iyo shareeco ahaan iyo meelaha laga qaato oo kitaabkii sunnadii ah iyo waxa kitaabkii sunnadu ay ku tusaan dhammaan alla waa dhammaystiray wax lagu dari karo ma jiraan taasina waxay ka mid tahay fadliga islaamka wuxuu leeyahay diimihii kale wuxuu leeyahay ma dhammaystirnayn oo dadku waxay u baahnaan jireen waxyaabo kale markaas alla diinkan wuxuu ka dhigay mid dhammaystiran oo aan wax lagu dari karin ummadii naga horreeyey bidcooyin bay ku dhaceen oo jaahilnimo darteed ay ugu dhaceen mararka qaarkoodna iyagoo garanaya cilmi ahaan ay ugu dhaceen laakiin islaamkii waxaa ku sugan iyo adiladiisi iyo kitaabkii sunnadii ah usuushii ku tusinaysa in diinkan uu dhammaystiran yahay sidoo kale ku tusinaysa in usuusha diinta iyo xaqaa'idda maaragtay islaamku ay tahay mid cad sidaa darteed muslimiintu waxay noqdeen kuwo ka aamin ah inay xaqii ka lumaan sidii dadkii naga horreeyay uga lumeen xaqi iyadoo cilmi darra masalan u geynayso sababtoo ah cilmigii diinkan waa mid muuqda cilmigii loo lahaa sidaa darteed iyo alla maaragtay dadka ku manaystay inuu diinka u dhammaystiray alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadu waa laba nooc buu leeyahay sheikhu waa nicmo xagga diinta ah iyo nicmo xagga adduunyada ah islaamkuna fadli buu ku leeyahay labada dhinacba dhinaca diin ahaan islaamku maaragtay kitaabkii iyo sunnadii oo iyagu meelihii wax laga qaadanaya ah waxaa ku sugan caddayn la caddaynayo wax dadku ay u baahan yihiin diin ahaan markaase jidkii la qaadaayay aanu iska kaa dheehgelaynin qofkii xaq doonaya sidoo kale xagga adduunyada dadkii maaragtay muslimiinta ahaa fadli bay ay haystaan maxaa yeelay alla wuxuu u ballan qaaday dadka islaamka qabsadaa inay nolol wanaagsan noolaanayaan sida alla uu yidhi man camila saalixan min dakarin aw unhaa wa huwa mu'minun falanuxiyiyannahu xayaatan tayiba qofkii camal wanaagsan sameeya ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaadee shardiguna waa inuu mu'min yahay oo maaragtay iimaan laga helo falanuxiyiyannahu xayaatan tayiba nolol wanaagsan yaan noolayn doonaa midkaas nolosha wanaagsani waxay kulansanaysaa noloshii adduunyadan macnaha inuu qofku xasilooni helo adduunyadan iyo nabadgelyo sidoo kale waxay kulansanaysaa in risqi waasica uu helo qofku waxay kaloo keenaysaa in alla raalli ka noqdo ama asaguba uu maaragtay raalli ku noqdo noloshiisa iyo wax lamida kuwaas oo noloshii wanaagsanayd aanay ku dhammaystirmi karin in iyaga la hela moogiin sababtoo qofka si kastoo xoolihiisu u bataan oo waxa adduunya ahaan u haysto ay u bataan noloshii u toosi mayso sacaadadii iyo liibaantii heli maayo ilaa in uu qalbigiisu degan yahay moogi oo raallihaansha isaga ku jirto iyo inuu alle macnaha dugaalsanaayo in alle uu weheshanaayo oo wehel ka dhiganayo taasna waxaa laga heli karaa diintii baa laga heli karaa oo marka muslimiintana taas waa loo damaano qaaday alla wuxuu yidhi waradiitu lakum lislaama diina islaamkiina diin ahaan baan inkaga raalli noqday marka alla waa ka raalli alla waa ka raalli qofka islaamka qabsada alla waa ka raalli qofka islaamka ku toosnaada ee soo gala maadaama arrinku sidaa uu yahay muslimiintii alla raalli buu ka yahay marka tawfiiqda alla helaan iyo la jiritaankiisii gaarka ah maciyadiisa khaaska ahayd alla wuxuu yidhi in allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun alla wuxuu la jiraa kuwa alla ka cabsada oo taqwada la yimaada haddana ixsaan sameeya marka la jirka allee gaarka ah waa dadka uu raalliga ka yahay qofku alle raalli ka noqdana hadal ahaan iyo camal ahaanba raalli looga noqdo marsa diinkii uu si fiican u haystaa xagga caqiidada caqiidaduna waa u toosan tahay camalkiisuna waa u wanaagsan yahay qofkaas wuxuu helayaa jacayl alla uu jecel yahay iyo waafajin iyo hanuunin marka waa faa'iidooyin adduunye iyo faa'iidooyin aakhiro oo aan la soo koobi karin marka aayaddu waxay kutusinaysaa sida shiikha kitaabka alifay uu u keenay aayadda in islaamku uu dhammaystiran yahay allana nicmadii adduunye iyo midii diineedba uu noo dhammaystiray islaamkiina diin ahaan uu nooga raalli noqday muslimiintiina alla uu ka raalli noqday waa dadkii macnaha hadda diinka qabsaday taasina waxay ku timid in alla uu jecel yahay diinka waxaa kaloo ku tusinaaya islaamku fadliga uu ahelkiisa ku leeyahay inuu sabab u noqday islaamku dhaqaalkii alle iyo jacaylkiisii iyo nicmayntiisii iyo in arrinkii loo dhammaystira muslimiinta haddaa ummadaha kala fiiriso haddii aad ummadaha kala fiiriso waxaad arkaysaa in alla aanu fadligaas siinin sida ummaddan loo siiyey oo kale qofka muminka waxaa ku waajiba marka inuu garto fadliga alla uu garay oo aanu isagu isdhihin camal wanaagsan baad la timid oo aad ku mudato maaragtay aad adugu alla ku galladaysanayso camal wanaagsan baad la timid oo aad adugu alla ku galladaysan waxaasi ma jiraan cibaadada si kastood ugu daaasho inaad alla maaragtay ku galladaysato maaha sababtoo ah galladda allah iska leh hadday dadku wax fahmayaan marka diinna waxaa la yidhaha waxa ay dadku ka diin dhigtaan oo caado ka dhigtaan sababtoo waa wax la iltisaamo hadduu qofku ictiqaadiyo oo uu maaragtay iltisaamo oo uu ku dhego diin bay u noqdaan xataa nidaamyada iyo qaaninta dadku ay ku dhaqmaayaan haddii la iltisaamo ay noqdaan wax lagu dhego oo laysku laasimiyo diin bay maaragtay luqa ahaan noqonayaan sidii alla uu qisatu nabiyullaahi yuusuf sheekadii nabiyullahi yuusuf uu ku sheegay maa kaana liyaakhuda akhaahu ma ahaanin mana u habboonayn ma ahaanin mid ku qaata walaalkiis diintii melika macnaha waa dhaqankii meligu uu haysan jiray yani axkaamta si mucayanay u dhaqmi jireen ila boqorkaas waagaas diin ma haysane marka qanuunkooda wuxuu ahaa qofkii waxada in isaga laftiisa maaragtay la qafaaranaayo ama maaragtay la addoonsanaayaba iyadoo lagu ciqaabaayo xatooyadii tii baa marka waxaa lagu magacaabay yani diin baa lagu magacaabay sababtoo waa wax la iltisaamay oo la laasimay yani isaga dhaqan ka dhigtay inuu dadkiisa saas u maamulo markaasaa alla maaragtay nabiyullaahi yuusuf makhraj uga helay yani halkaas oo uu maaragtay walaalkiis ku helay marka marka alla u leeya raditu lakum alislaama diina waxaa laga fahmaya wax kastoo dadku iltizaamaan oo isku laasimiyaan oo xagga caqiidada ah ama shareecadii ah ama maarata dhaqankii ah ama dacwadii ah iyo ariiqadii dacwada loo gudanayo haddii ay yidhaahdaan saas unbaa lagu soconayo qawaaniin mucayan ay ka samaystaan oo aan qur-aankii iyo sunnadii rasuulka sal ly slam daliil looga haynin ama maaragtay a'imadii salafka iyo axkaamtoodii waxaa caddaanaysa waxaas waxaa la raalli noogayaha inaanay ahayn diin ahaan sababto alla wuxuu diinaan nooga raalli noqday islaamkii keliya iyo qowlii tacala alla qowlkiisu yidhi qul yaa ayuha annaasu in kuntum fii shakin min diini falaa acbudu aladiina tacbuduuna min duuni illahi walaakin acbudu allaha aladii yatawafaakum waxaad ku tidhaahdaa dadow haddiiad aniga yani diinkayga shaki uga sugan tihiin anuu caabudi maayo kuwaad alla sokadii caabudaysaan idinku laakiin waxaan caabudayaa allaha idinku tasarufa adinka ee idin oofsada wuxuu leeyahay shiikhu marka munaasabada ay aayaddani ay maaragtay la leedahay baabka iyo waxay kutusinayso waa maxay in shiikha kitaabka alifay uu doonayo inuu caddeeyo in diinka islaamku uu fadli ku leeyahay dadka muslimiinta ah waa dadka maaragtay diinka aqoonta u yeeshay markaasi waxay ka badbaadeen waxay ka badbaadeen shahawaadkii iyo shubahaadkii waxay shaki keeni karayba ayay ka badbaadeen haddii wax shaki keenaa ay yimaadaan qofka diinka iska luhu waa uu ka badbaadaa inuu ma shakigu isaga ku dhaco marka aragti fog buu qofkaasi yeeshaa iyo basiiro dhammaystiran marka shubahaadku ay yimaadaan oo shakigu u yimaado sidaas darteeda marka alla wuxuu yihi qul yaa ayuha annaasu in kuntum fii shakin min diini falaa acbudu aladiina tacbuduuna min duuni illah walakin acbudu llah aladii yatawafaakum haddii marka dadkii mushrikiintaha iyo gaaladii iyo ahlubidicii iyo dadkii dhunsanaa ay shukuug iyo shubahaad ay keenaan fadliga islaamku ku le dadkiisa waxaa ka mid a hadduu qofku wax garanaayo oo diintiina uu haysto in alla qalbigiisa nuur uu geliyo oo aanu ku saamoobin shubhooyinkaas iyo shakiyaalkaas waa kaa nabigeena maaragtay sala alla alay slam ku yidhi in kuntum fii shakin min diini haddaad diinkayga shaki uga sugan tihiin macnaa waa islaamka iyo tawxiidkaan la yimid waay falaa acbudu aladiina tacbuduuna min dunillah walakin acbudu allah aladii yatawafaakum marka kelimatu tawxiid yuu u caddeeya dadka marka diinkayga shaki kuma jiro adinkaa mudan inaad shakisaan anugu rabbi keli baan caabudaaya oo asagaa idin oofsanaaya asagaa idin anfacaaya asagaa idin dhibaaya asagaa ruuxdiina qaadaaya marka waqtigiinu dhammaado anugu waxaad caabudaysaan marka idinla caabudi maayo sababtoo nacfi iyo durri waxba gacan kuma hayaan marka yaa shaki marka mudan in laga shakiyo wuxuu haysto ma midka caabudaya waxaan wax maqlayn waxna arkaynin ma midka caabudaya du- waxa dhintay ma midka caabudaya alla sukadiisa buudaad aan waxba u hananin mase midka caabudaya allihii wax maqlaaya ee wax arkaayay ee durka iyo nacfiga isagu hayay jawaabtu waa maxay idinkaa marka shaki ku xaq leh marka taasina waa fadligii alla addoonkiisa u galay markuu islaamku si fiican u fahmay oo ictiqaad saxa uu aaminay in shakiba aanu soo gelayn hadba cilmigiisu inta xooggiisa uu- uu dhan yahay oo qalbi- qalbigiisa ku jira yani cilmiga qalbigiisa ku jira hadba inta xooggiisa uu dhan yahay yuu shakiga ka fogaanaya sababtoo xooggaas ku jirayaa shakigii ka- iska ceyrinaya oo qofku diinkiisu waa u hubaa xoog buu ku leeyahay si kastoo dadka shakiga dadka geliyaahay ay u dadaalaan isagu maaragtay dheg jalaq u siin maayo ee isagaaba xujadii ku oogaaya oo ka adkaanaya hadduu qofku marka akhbaartii shareecadu ay sheegto kitaabkii sunnada lagu sheegay uu rumaynayo amarkii iyo maarata nahyigiina uu hoggaansamaayo fadliga alla uu u galay wuxuu noqonayaa in islaamku qofku uu ku sugnaado oo shubhaya shakiba uu uu ka fogoodo qalbigiisu uu ka fogaado ilaahay amarkiisa dadka caamada qaarkood cilmigoodu haba yaraado laakiin ictiqaad xoog lay haystaan wax shakiyu kuma jiro dadka qaarkood yidhaahda maarata aqoon-yahan aan nahay iyo ayaad arkaysaa marka qaarkood iyagoo shakinaya sababta shubahaadkii gaalada qalbigooda ka buuxsamay oo aad bay gaalada u dhageystaan ay u raacraacaan marka qofka muslimka ah hadduu diinta islaamka barto oo adiladeeda u yaqaano oo cilmiga caqiidada u yaqaano oo tawxiidka u caddaado oo wax walbaba yaqiin uga sugnaado alla waa uu ka badbaadiyaa shubahaadka iyo shakiga waxyaabaha lagu lumo waxaa maarata ugu weyn oo ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn in qofka ay shubha ku soo aroorto kadibna aanu haysanin wuxuu shubhadaa isaga celin lahaa laakiin markastoo iimaanka qofku uu xoogaysto markastoo islaam markastoo islaamkiisa iyo cilmigiisa uu- ay xoogoobaan oo uu shareecadii aada uga warqabay iyo caqiidadii qofku wuxuu noqonayaa qof islaamkiisii ku dheganaada oo maaragtay isagii sharaf yacni inuu ku leeyahay ictiqaadiya oo aan sharafta meel kale ka raadin marka dadka islaamka ku siba fiican ugu sugan qalbigooda nuur baa alla geliya oo alla waa uu kaalmeeya marka shubahaadku u yimaadaan iyo qowli tacala alla qowlkiisa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanu ittaqu llaha waaminuu birasuulihi yu'tikum kiflayni min raxmatihi wayajcal lakum nuuran tamshuuna bihi wayakfir lakum wallahu gafuuru raxiim mu'miniinay alla ka cabsada oo rasuulkiisana rumeeya laba nasiib ha la idin siiye oo waaweyn oo naxariistiisii ah wayajcal lakum hana idin yeela nuura nuur tamshuuna bihi aad ku socotaan waa yaqiin iyo basiiro marka qofku hadduu diinta si fiican ugu toosnaado oo naftiisi la jihaado oo taqwo laga helo oo uu rasuulkiisi rume ra- rasuulka alla rumaysan yahay alla wuxuu siiyaa cilmi markaasuu dadka ahlucilmiga ahaa jeclaada oo uu hadalkooda dhegaysta markaasaa maarata ilaahay nuur siiyaa uu ku socdo marka labada nasiib ee waaweyn la siinaya maxay yihiin ajar baa la siiyaa ajarkii baa loo laba laablaabaa iyo naxariisti ay adduunyadani ku taagnayd marka naxariistii adduunyada naxariista adduunyada iyo naxariista aakhiradu qofkaasu helaa oo aakhiro la baadbaadi maayo haddaan naxariista alla la helinin marka taasi waxay kutusinaysaa in alla uu fadli iyo fadli dheeraada siiyey dadka muslimiinta ahaa naxariis adduunya iyo naxariis aakhiraba ay helayaan marka dadka muslimiinta haddii islaamka laga helo oo taqwo laga helo oo ay rasuulka alla rumeeyaan alla wuxuu ku galladaystaa inuu labadaas maaragtay eh, nasiibo naxariista uu siiyo oo mid adduunya mid aakhiraba ah ajir bay helayaan iyo maaragtay eh, naxariis adduunya du- naxariis aakhiraba nuurna waa helayaan dambi dhaafna waa helayaan wayakfir lakum baa alla yidhi wallahu gafuuru raxiim marka ahlucilmigu waxay sheegeen qofku markuu ka aga dhowaado dadka ahlucilmiga ah iyo dadka islaamka iyo sunnada haysta iyo ariiqadii salafka qofku wuxuu helaa nuur buu helaa markuu qofku ka aga dhowaado ayaga iyo ariiqooda nuur uu wax ku arkuu helaa oo aan ku lumaynin cilmigiisuba ha yaraadee sababtoo dhinac kalaa maarata wax uga dhammaystir maaya oo dadkaas u wanaagsan uu la joogo ilaa jaliiskii saalixa ah waxaana loo sheegay in maaragtay eh, uu la mid yahay qofkii xaamilulmiski oo kale marka dadkii caqiidada toosan haystay iyo sunnadii khayr unbaad ka helaysaa yani faa'iidalaan ma dhacaysid ummaddan alle markuu ka hadlaayay wuxuu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar waxaad noqoteen idinku ummad kuwa ugu khayrka badnaa ee dad loo soo saaro macruufkii waa dadka fartaan munkarkiina waa ka reebtaan marka macruufkiiba wuxuu ku aruursan yahay waxa dadka muslimiinta ay dadka khayrka ay dadka farayaan munkarkiina waxa ay dadka ka reebayaan buu ku aruursan yahay oo ma dhici karto in maarata munkarkii qaarkiisa aanay dadka ka reebin macruufka qaarkiisna aanay dadkii farin ahlulislaamku maarata baatil iskuma waafaqaan gaar ahaan daa'ifadii mansuuradahayd ee loo gargaaray ee ahlu xaqa ahayd marka qur-aanku kutubtii oo dhan isagaa ugu fadli badan nebigeenuna sal ll slam ambiyadoo dhan isagaa ugu fadli badan marka dad maadaama fadligii uu dheeraad u noqday dee xil baa marka saaran dadkii fadliga alla uu siiyey oo hadda qofkii caalimka ahaa yani xisaabta sugaysaa la mid maaha qofkaan caalimka ahayn qofkii yihaahda marka anuu sunnadii iyo tawxiidkii baan maaragtay dadki ugu yeerayaa yani xil gaaraba fuulaaya waa inuu si fican ugu dheganaadaa waa inuu iska ilaaliyaa inuu islaamkii iyo sunnadii u tiiriyo waxaan ka mid ahayn ile asaga wax saarani waa maxay waa dariiqii alla tilmaamay rasuulkii sal slam allana uu tilmaamay inuu sheego unbaa ooloo baahanya wax kale ma saarna inuu wax kale jeebkiisa kala yimaado maaha marka wax la iska sheeganaayo ma ahan waa in maarata wax walba ay adiladii ay ku dhisan yihiin wa fi saxiixi buu leeyahay shiikhu yani bukhaarigi buu maaragtay ku jiraa buu leeyahay hadda wuxuu ka wadaa saxiixulbukhaari buu ka wadaa ahlucilmigu mararka qaarkood saxiix waxay ka wadaan ama bukhaari ka wadaan ama muslim bay ka wadaan laakiin hadda bukhaari buu hadda ula jeedaa mathalukum wa mathalu ahli kitaabayni ka mathali rajulin istajara ujaraa adinka iyo ahlu kitaabka idinka horreeyay adinka waa yahuud iyo nasaara laga wadaa moogta tilmaantiinnu waxay tahay oo laydinku mahmaahi karaa ka mathali rajulin nin maaragtay mahmahadiisii oo kale istajara ujaraa dad baa u shaqaynaayay fa qaala wuxuu yidhi man yacmalu lii min gudwatin ilaa nisfi nahaar waa berigii laga bilaabo ilaa maalinka kale barkiisii yaa ii shaqaynaaya calaa qiraatin oo maaragtay aan siiyaa ujradaas qiraad aan siiyaa qiraadka marka waxaa lagu fasiray inuu yahay diinaarka marka la qaybiyo qayb ka mid ah yacni toban marka loo qaybiyo qeybta toban marka loo qaybiyo oo haddana qeybtaas tobanaad nuskeed waa siyaabo kala duwan bay marka qiraadka ay ku fasiraan qaar baa yidhaahda waa sudus dirham yani dirhamkii oo lix loo qeybiyey qeybtiis ama diinaarkii marka toban loo qaybiyo tobanka nuskeed waa maxay waa nus diinaar marka wallahu aclam faamilat yahuudu facamilat yahuud yahuudi way shaqaysay ile iyaga ugu horreeyey mogta uma qaaluu wuxuu yidhi man yacmalu lii min nisfi nahaari ilaa salaati alcasri calaa qiraatin yaa ii shaqaynaaya maalinka kale barkiis laga bilaabo ilaa salaada casri laga gaaro oo qiraad aan siiyaa facamilat nasaara nasaaraha shaqaysa iyaduna uma qaaluu wuxuu yidhi man yacmalu lii min alcasri ilaa an taqiiba ashamsu calaa qiraatayni yaa ii shaqaynaaya wakhtiga casrika laga bilaabo ilaa qoraxdu ka dhacdo oo laba qiraad siiyaa kuwa hore hadda qiraad qiraad baa la siinaya ogow fa antum hum kuwa labada qiraad helaya waa adinka buu yidhi rasulka sal slam faqadibat alyahuudu wannasaara yahuud iyo nasaara xanaaqeen marka wa qaaluu waxay yidhahdeen maa lanaa akharu camalan wa aqalu ajran oo maxaal ahaanteenna ahoo camalkeennuna u badan yahay ujrada aan helaynaana u yar tahay qaala wuxuu yidhi marka alle hal naqastukum min xaqikum shay-a wixii aad xaqa u lahaydeen oo laydinkula heshiiyey miyaan wax idinka jaray oo idinka nuqsaamiyey qaaluu laa mayay yidhahdeen qaala daalika fadlii uutiihi man yashaa daalika fadlii uutiihi man ashaa kaasi waa fadligayga iyo dhaqaalkaygo aan siiyo qofkii aan doono marka ummaddani kale waa ka dambaysay wax yarna way shaqeeyeen laakiin ajir fara badan baa alla uu siiyey oo laba qiraad bay heleen xagga ajirka kuwii naga horeeyeen qiraad qiraad bay helaayeen marka waa fadli alla uu galay ummaddan fadliga kale nusuusta ku soo arooray oo hadda maalan uusan shiikhu kitaabka ku sheegin waxaa ka mid ah in ummadda haysata wixii rasuulka sal slm uu ku sugnaa aanay baadi ku kulmin alla wuxuu yidhi waman yushaaqiq irasuula qofkii rasuulka sal slam dhinac mara min bacdi maa tabayana lahu lhuda markii hanuunku u caddaaday kadib oo yatabic hayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta jidkooda waxaan ahayn raaca nuwallihi maa tawallaa wixii uu ka weli dhigta baan uga weli yeelnaa oan la xiriirinaa wa nuslihi jahannama jahannaman waan gelinaa wa saa'at masiira meel loo ahaadana jahannama ugu xun marka sabiilulmuminiin marka muxuu yahay waa ummadda aan kala tegin waay oo diinkeeda aan ku kala tegin laakiin kuwa diinkooda ku kala tegey oo ahlu bidca noqday laguma tiriyo ijmaaca marka laga hadlaayo oo rasulka sal wuxuu yidhi inna ummatii laa tajtamicu calaa dalaala ummaddaydu baadi kuma kulanta buu yidhi marka qofka muslimka ahi baadida waa uu iska ilaalin karaa haddii uu ku dheganaado wixii ummaddu ku ijmaacsanayd qofkii xagga caqiidada qabsada wixii ummaddu ku ijmaacsanayd oo ka fogaada ahlubidac warkooda ila ahlubidcu gadaali ka yimaadeen moogta wixii ummaddu ku ijmaacsanaan jirtay waxaan ahayn bay la yimaadeen qofkaas waa u badbaadaa marka qofkii waxaa u sahlaanaysa inuu jidkii saxda ahaa qaado hadduu maaragtay salafkii uu ku daydo qofku marka hadduu doono dariiqii xaqa ahaa wuxuu raadinayaa dadkii xaqa ku taagnaa oo jamaacadu waxay ku sugnayd buu raadinayaa intaan dhibku maaragtay imaanin sababtoo ah saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabici taabiciinkii baadi kuma kulansanayn xaq iyo hanuun bay ku kulansanaayeen marka kaas buu qofkuu ku badbaadaya haddii uu ku daydo wa fiihi aydan waxaa kaloo saxiixi ku jiray macnaha muslim baa wariyey lafdigaan hadda shiikhu u keenay bukhaarina maaragtay si wax shabah buu keenay u wariyey yani lafdi shabahayuu bukhaarina wariyey can abi hurayrata radi alla anhu qaala wuxuu yihi qaala rasul lah sal sl rsulka alle wuxuu yidhi adala allahu can iljumcati man kaana qablana jumcadii waxaa laga lumiyey oo la waafajin waayey dadka annaga naga horreeyey fakaana alyahuudu yowmu sabti yahuuddu waxay lahaayeen maalinta sabtida ah walinasaara yowmu laxadi nasaaridina waxay samaysteen maalinkii axadda fa jaaa allahu bina alla annaguna keenay fahadaana liyowmi ljumcati jumcadii baa alla nagu hanuuniyey wakadalika hum tabacun lana iyagu marka annagayna raacsan yihiin waa naga dambeeyaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaha naxnu alaakhiruuna min ahli dunya xagga adduunyada waan dambaynaa oo annagaa ka dambaynay walawaluuna waana horaynaa yowma alqiyaamati qiyaama marka la gaaro macnaa ummadihii naga horreeyey waxaa lagu imtixaanay maalinay ciid ka dhigtaan maalin baa la faray marka waa ka indhabeeleen yahuuddii way kulmeen waxay ku kulmeen inay ka dhigtaan maalinka sabtiga ah waana ku gefeen nasaaridina maalin baa la faray ay ciid ka dhigtaan markaasay waxay ka dhigteen axaddi waa ku gefeen ayaguna labadii marka ummadooda naga horreysay waa ay ku qaldameen waxaa alla waafajiyey dadka muslimiinta ahaa waana maalinkii jumcaha marka ummadihii naga horreeyey qalad waa ku kulmi karaan laakiin innagu ummadeennu qalad iskuma raaci karto fadligii marka waxaa dib loogu dhigay dadkii muslimiinta ahaa marka annaga jumcadii waa naloo jideeyey ee waxaan dooranay maba ahaba waa fadli alle xaggiisa ka yimid marka hanuunku waa inuu qofku dalbaa ihdina asiraata almustaqiim marka aad maaragtay leedahay ragcad walba ragcad walba markaad leedahay ihdina asiraata almustaqiim hanuun baad alla weydiisanaysaa in macnaha si kala dhigdhigan dariiqi lagugu caddeeyo xagga cilmigii iyo camalkiiba ictiqaadkii iyo rumayntii yaad u baahan tahay yacni saacadda kugu soo socota inaad hanuun heshaad u baahan tahay maalinka beriya inaad hanuun heshaad u baahan tahay in xaqi lagu waafajiya aad u baahan tahay marka ayaanu qofku u malaynin marka uu leeyahy ihdina asiraata almustaqiima allow nagu sug waan iska hanuunsannahay waxba nagama maqnaya saas maa arrintu daqiiqad walbaad u baahan tahay in wix alla jeclaa lagu fahamsiiyo laguna waafajiyo inaad ku camal fasho in lagu fahamsiiyo laguna waafajiyo inaad ku camal fasho marka aakhire markala tago ummaddani iyadaa ummadaha kale ka horraysa xagga xisaabta oo raaxaysiga laga raaxaysanayo maalinkaas dhibkiisa iyo taagnaantii badnayd ummaddan baa alla ku gaaryeela iyaga ugu horreeya oo siraadka iyaga ugu hormaraaya sababtoo ah nebigoodii baa maaragtay ambiyada kale ka horreeya xagga fadliga jannada wax gala rasuulkeenna sal ly slam ugu horreeya ummaddiisuna waa ay ku daba xigtaa marka sida raajixa waa maxay maalinka jumcuhu uu yahay maalinka ugu horreeya maalmaha usbuuca sabtigii baa ku xiga axaddi baa kusii xigta sababta ummadihii waxaa la sheegay in annaga naga dambeeyaan maalinka qiyaamaha marka maalinka jumcuhu waa maalin ciid wa fiihi tacliiqan yani saxiix waxaa ku jiray macnaha bukhaarigi buu ka wadaa tacliiqan isagaa tacliiq wax ku wariya bukhaari oo macnaha mararka qaarkood sanadkii buu goynayaa can nabiy sal slm laga wariyay annahu qaala inuu yihi axabu diini ila allahi alxaniifiyatu samxa diin midka loogu kalgacayl badan yahay alla agtiisa waa tii xaniifiyada ahayd ee tawxiidka ku dhisnayd ee haddana sahlanaanta ku dhisnayd shaarix marka wuxuu leeyahy lafdigaasi yani rasuulka waa u ka sugnaada buu leeyahy lafdiga fasuulkan wuxuu yahy rasuulka allah waxaa la weydiiyey rasuulka allah waxaa la weydiiyey sal ly slm ayu adyaani axabu ila allah diin maxaa alla agtiisa loogu jacayl badan yahay qaala alxaniifiyatu samxa waa tii macnaha tawxiidka ku dhisnayd oo shirkiga ka fogaatay oo sunnadii waafaqsan haddana sahlan oo aasaar iyo aqlaal aan lahayn wax addoommada lagu adkeeyey aan ahayn marka xaggii caqiidadana wixii baadi ahaa iyo bidco yaad ka yeelanaysaa saasaad marka xaniif ku noqonaysaa xaggii shahawaadkii iyo macaasidina waxaad maaragtay ka yeelanaysaa xumaantii o dhan baad ka yeelanaysaa oo toosnaantii baad qaadaysaa assamxatuna waa maxay waa tii sahlanayd waa marka dadkii hore waa lagu adkeeyey cibaadadii iyo tahaaradii iyo meelaan masjid ahayn kuma dukan kartiin baa la yidhi marada haddii maaragtay najaaso kaa gaarto dhaqidu kuma filla waa inaad goysaa dhibaatooyin badan baa haysta ummaddan marka waa loo sahla diinta cibaadaadkina waa loo sahlay laakiin sahlanaantaas la sheegaayahay waa mid sharciga ku dhisan maaha inuu qofku jeefkiisa intuu wax kala yimaado uu khilaafo axkaamtii islaamka marka shareecadu waxay ku dhisan tahay sahlanaan bay ku dhisan tahay xaggii tahaarada axkaamtii biyaha weelasha salaadii zakadii soonkii xajkii mucaamalaadka o dhan fudayd bay ku dhisan tahay oo rasuulka sal ly slam wax lama khiyaar gelin lama dooran siinin ilaa midka fudud buu dooran jiray rasulka sal slm haddaanay dembi ahayn xadiidkaa bukhaari iyo muslim baa wariyey laakiin xurmada alle marka la jebiyo waa uu xanaaqi jiray rasulka sal sl waana aarsan jiray marka xagga caqiidada diintani waa ay sahlan tahay tacqiidkii ahlulkalaamka iyo ma laha iyo wixii marka caqligooda ayuu ka dhoodhoobeen xaggii axkaamtana sidoo kale waa ay maaragtay sahlan tahay shareecadan waan ubay ibni kacbin ubay ibni kacbi waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yidhi calaykum bisabiili wasunna calaykum bisabiili wasunna jidkii rasuulka sal slm iyo jidkii saxaabadiisa ku taagnaada buu yihi laazima iyo sunnadii fa inahu leysa min cabdin addoon ma jiro calaa sabiilin wa sunnatin jidkii toosnaa ku taagan iyo sunnadii dakara allaha tacaala alla xusay oo fafaadad caynaahu indhihiisi biyo ka daateen oo ooyey macnaha min khashyat illaahi cabsida alla darteed la ooyey oo fatamasuhu naaru abadan oo naari taabanayso ma jiro waleysa min cabdin addoonna ma jiro calaa sabiilin wa sunnatin jidkii wanaagsanaa ku taagan iyo sunnadii wa dakara raxmaan alla xusay oqshacara jildu jildigiisina uu maaragtay qamdhacyooday min makhaafat illaahi alla cabsi uu ka cabsanaayo ilaa kaana mathaluhu tusaalihiisu wuxuu noqdaa ka mathali shajaratin yabisa waraquha sidii geed maaragtay caleentiisii qalashay oo kale buu noqdaao fa hiya kadaalika waa sidaas iyadoo ah idaa asaabaha riixun haddii dabaylo ay ku dhacdo fataxaatta canha waraquhaa oo maaragtay caleentii ay soo daadato ilaa taxaatat marka isagana waxaa ka daata canhu khataayaahu markii macnaha geedkii caleentu ka daadato isagana waxaa ka daata dembiyadiisii kamaa taxaata can hadihi shajarati waraquhaa sida geedka caleentu uga daadatay oo kale wa ina iqtisaadan fii sabiilin wa sunnatin in maaragtay si tartiib ah lagu socdo laakiin aad sunnadii ku taagan tahay yaa khayrun ka wanaagsan min ijtihaadin dadaal aada u dheer oo fii khilaafi sabiilin wa sunna adoo bidco ku jira aada leedahay waa dadaalhayaa oo maaragtay xaq ziyaada baan raadinayaa markaasaad baadi ku dhacaysaa dad sidii khawaarijtii oo kale khawaarijtii kibirkooda saxaabadii iskala ficnaayeen cibaadadii ku dadaalayeen salaad badan bay dukanayeen salaad dheer bay dukanayeen soonkii ku dadaalayeen laakiin caqiidadii baa ka xumaata saxaabadii waxay u arkeen inaanay dariiq saxa haysanin maxay marka faa'iideen waxay faa'iideen male bidcay ku dadaaleen wa can abidardaa waxaa abudardaa laga wariyey annahu qaala inuu yihi yaa xabadaa noomul akyaasi dadkii caqliga badnaa hurdadoodu alla fiicana wa iftaaruhum iyo maaragtay inaanay xataa sunnadii aada macnaha u badinayn soonkeeda yacni habeenkii o dhanna aanay soo wada jeedanayn kayfa yaqbinuuna say uga guulaystaan oo uga libin helaan sahara alxamqa wa siyaamahum kuwa maaragtay dabaallada ah soo jeedkooda cibaado dheer bay u soo jeedaan laakiin waa dawa ahlu bidac sunnadiina wax kama yaqaanaan maalinkiina waa sooman yihiin laakiin caqaa'id faasiday aaminsan yihiin oo muslimkii bay ku xadgudbaayaan wala mithqaalu daratin min birin dhuuracasada wasankeeda oo samafal ah maca taqwan wa yaqiin iyadoo taqwo iyo yaqiin ay la jirto yaa acdamu wa afdalu ka weyn oo ka fadli badan wa arjaxu kana maaragtay zaa'idsan min amhaali iljibaali buuro oo kale oo min cibaadati lmuqhtariina ah kuwa kadsoon cibaadadooda ah marka kuwa kadsoon way isla quman yihiin laakiin sunnadii kuma taagna marka wuxoodii wax la aqbalaya ma ah waa sidii khawaarijtii oo kale rasuulku wuxuu yidhi sal ly slam yaxqinu axadukum salaatahu maca salaatihim qofkiin markuu yani fiiriyo salaadiisa waa uu xaqirayaa midu isagu u dukado salaad fara badan bay dukanayaan iyagu oo sunna wa siyaamahu maca siyaamihim waa u xaqirayaa siyaam soonkiisu buu xaqirayaa yaqra'uuna alqur'aana qur'aankii bay akhrinayaan laa yujaawisu taraaqiyahum kalxamadooda ma dhaafo yamruquuna min addiini diinkii bay ka siibtaan kamaa yamruqu sahmu min aramiya sida maaragtay fallaartu ay uga baxdo wixii lagu ganay oo ugaarta ay uga siibato marka cibaadadii badnaanteedii keliya la fiirin maayo ama jihaadkiibaa badan iyo la fiirin maayo waxaasaa badan la fiirin maayo sheegashadiibaa badan la fiirin maayo ee waxaa muhima waxaasi sunnadii mawaafaqsan yihin muse mawaafaqsana sunnadii haddaanay waafaqsanayn buuraba ha la ekaadaane wax nacfiya ma laha laakiin wixii sunnada waafaqsan haba yaraadeena yaa nacfi badan marka fadligii islaamku halkaasu ka muuqanaya iyo jidkii toosnaa iyo sunnadii fadligoodu halkaasi ka muuqanaya in jamaacadii horeo saxaabada ahayd la raaciyo taabiciintii fadligeediibaa halkaa ka muuqanaya haddii marka lagu dhego arrinkaa alla waa u barakeeyaa camalka yar wabilaahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online